kaga bilaabo saaka dowlad goboleedka puntland aad iyo aad anagoo ku hadlaya magaca dowladda puntland waxaan kusoo dhaweynayaa gacmo furan iyo si wadaniyad iyo soomaalinimo nimanka soomaali diidka ah aad kasoo wareegteen kuna soo wareegteen midnimada soomaaliyeed iyo midnimada puntland inaad kusoo wareegteen difaacdaanna diyaarna u tihiin inaad difaacdaan dalkiina ayaan idinka mahad celinayaa aad iyo aad idinka mahad celinaya ilahi baana mahadle allahu akbar allahu akbar allahu akbar laga bilaabo insha allahu tacaala waxaad waxaan idin ballan qaadayaa insha allah maamulka guud aan ku hadlaya inaad xuquuq aad leedihiin sidii aad u lahaydeen inaad u helaysaan liiskana waan hayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waan u sheegay waxa weeye hawshiinuna insha allah markaa noqdo ayaan samaynayna insha allahu tacaala idin waxaan rabnaa magaalada nabadgelyadeeda sida hadda aad uga shaqaysaan uga shaqaysaan